بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu baabu yahay maa jaa-a wuxuu ku yimid fii sifati mikfari rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam koofi bireedkii nebiga calayhi salaatu wasalaam sifadiisa wuxuu ku yimid ayuu baabu yahay xadadanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadadanaa malik ibnu anas can ibni shihaab can anas bni malikin radia allahu canh ana anabiya sala allahu calayhi wasalama dakhala makkata wa calayhi mikfar nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu galay magaalada maka wa calayhi walxaal calayhi nebiga dushii uu ahaaday mikfarun koofi bireed faqiila lahu waxaa lagu yidhi haada ibnu khadal kani waa ibnu khatal mutacalliqun asigoo ku dheggan biastaari lkacbati daahyada kacbada faqaala nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iqtuluuhu dila xadiid anas ibni malik radia allahu canhu waa muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim labadu way wariyeen anas radia allaahu canhu wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimid uu soo galay magaalada maka wa calayhi mikfar markuu magaalada maka soo galayay calayhi salaatu wasalaam wuxuu u soo galay waxay ahayd lilxarbi waana caam alfatxi oo waa sanadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu furtay magaalada maka sanadkii sideedaad ee hijriyada culummadu waxay isku khilaafeen gelitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee uu galay magaalada maka ma sulxi buu ku galay mase xoog ayuu ku qabsaday maka bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen uu nebiga calayhi salaatu wasalaam maka wuxuu ku galay sulxan oo wuxuu la heshiiyey mushrikiinta heshiisuu ku tegay calayhi salaatu wasalaam laakiin sida saxiixa ah waa inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam furtay magaalada maka xoogna uu ku qabsaday ee aysan jirin wax heshiisah uu la galay nebiga calayhi salaatu wasalaam mushrikiinta adilo fara badanaana waxay tusinaysaa in magaalada maka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku furtay canwatan aysan ahayn sulxan adilada tusinaysa inuu xoog ku furtay xadiidkaana ka mid ah wa calayhi mikfar mikfar iyo koofi bereed waxaa la qaataa fii xaali lxarbi ma aha fii xaali lamni wasulx haddii amni iyo sulxi iyo heshiis jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam koofi bireed ma qaateen koofida birtaa asoo wata wuxuu magaalada maka u soo galay wuxuu diyaar u ahay dagaal waxaa kaloo tusinaya wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markay mushrikiinta jabeen caama alfatx man dakhala beyta abi sufyaan fahuwa aamin qofkii guriga abu sufyaan gala waa aamin waman dakhala alkacbata fahuwa aamin qofkii kacbada galana waa aamin dad heshiis lala galay miyaa meelo loo cayimaa la leeyahay qofkii galay waa badbaadayaa lama dhaheen sidaas hadday heshiis jiri lahaa laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam meelaha wuxuu u cayimay dadka raba inay isdhiibaan waa meelo u tilmaamu yidhaha qofkii halkaa galaahi waa aamin oo la taaban maayo qofkaan gelin laakiin hadda wuxuu ka mid yahay dadka dagaalamaya weli aan isdhiibin ibnu khatal magaciisa waxaa lagu sheegay cabdulcuza culammada qaarna waxay yidhaahdeen magaciisa cabdulcusa baa la dhihi jiray laakiin waa soo islaamay markuu soo islaamay kadib ayaa wuxua loo bixiyey cabdullah waxay yidhahdeen marka asagoo muslima ayuu safar aaday nin addoonaha la socday addoonkii u khidmaynaya la socday ayuu wuxuu ku yidhi waan seexanayaa neef xoo arya noo gowrac yacnii xoolay wateen neef ka mid wuxuu yidhi noo gowrac intaan jiifo noo gowraco noo kari addoonkii ma yeelin ee asna waa iska seexday markuu hadhow soo toosay wuxuu arkay inaysan waxba diyaar u ahayn addoonkii uu weydiiyey wuxuu yidhahda wax diyaara ma jiraan addoonkii uu dilay markuu addoonkii dilay kadib ayuuna ridoobay oo cararay oo baxsaday asigoo isla waa laguu qisaasayaa mushrikiintiibuu u galay kadibna wuxuu bilaabay inuu nebiga caayo calayhi salaatu wasalaam wuxuuna samaystay laba gabdhood oo addoomaaho u haysa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam caayadiisa ku haysa markii uu maqlay in nebiga calayhi salatu wasalaam maka uu soo galay rasuulkuna uu yidhi man dakhala alkacbata fahuwa aamin wuxuu is yidhi kacbada ku badbaad kacbadii buu galay wuxuu magan galay astaaru lkacba daahyadii kacbada wuxuu ugu dhegaayo waa magangal wey mutacalliqun biastaari lkacba macnaheedu waa mid ku dhegan daahyadii kacbada waa magan gelaya wuxuu rabaa in lagu daayo saxaabadu markay arkeen meesha uu galay kumaysan degdegina nebigay weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam waxay dhahan rasuulka ilaahay oo ibnu khatal oo ah ninkaad og tahay oo ku dhibay wax badanna ku caynaya oo ku aflagaadaynay waa mutacalliqun biastaari lkacba maxaa laga yeelaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi uqtuluuhu dil ayaan lagu badbaadinin sidaas mushrikiintii kale markii meelaha kala galeen waa la daayey soo maha qofkii guriga abuu sufyaan galay waa lagu sii daayey nebiga alai slat slam abuu sufyaan uu kusoo dumaayey qofkii kacbada galana wuxuu yidhahdee fahwa aamin laakiin ibnu khatal asiga maxaa loo dilay waxay yidhahdeen culummada kufriga iyo gaalnimo wax ka dheeraada oo dhibaatooyinu ninkaa nebiga ku haya calayhi salaatu wasalaam sidaa darteeda nebiga calayi isalaatu wasalaam wuxuu go'aansaday marna inaan la dayn maadaama allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa uu dhibay asagoo kaafir ahaa haddana wuxuu ku dhibaateeyey bisabi washatmi oo aad u caynayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam in la dilo culimmada qaar ah xadiidkan waxay u daliishadeen haddii qofka uu ku dhaco fii xaddin min xuduud illaah kacbadana uu galo ama xaramka uu magan galo inaan lagu sii daynaynin ee laga soo qabanayo lana qisaasayo ama xadkii sharcigaha laga oogayo hadduu maalan qof dilo camdan kadibna uu kacbada ama xaramka u baxsado waxay len lagu day maayo yuqaamu calayhi alxad xadkaa laga oogaya laakiin qof aan waxba gelin in lagu dulmiyo ama lagu dhibaateeyo fii xarami illaah wa fii beyt illaah dembigeedu waa ka wen yahay dunuubta kale dembiga dembiga arrintaas waa ka wen yahay dunuubta kale amaa qof fii xaddi min xuduud illaahi ku dhacay waxay yidhahdeen lagu sii day maayo xadiidkanna waa u daliil oo nebiga calayh isalatu wasalaam ninkan inuu kacbadii magan galo kuma daynin bal wuxuu yidhahda hala dilo shaahidka waxa waaye wa calayhi miqfar xadadanaa ciisa ibna axmed miqfar waa asturaad waa asalka miqfarku waa maa yasturu ra's macnaa madaxuu asturaya waxaa miqfar loogu bixiyey madaxuu asturayaa wuxuuna ka asturayaa dhaawacyada iyo jiraaxaadka madaxa gaaraya fii xaali alxarbi wakhtiyada dagaalada lagu jiro ayuu madaxa wuxuu ka difaacayaa dhaawacyada waana min baabi akhdi اlasbaab xadaثna ciisa ibn axmed qaala xadaثna cabdullahi bn wahb qaala xadaثanii malik bn anas can ibni shihaab can anas bni maliki radia allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama dakhala makata nabiga calayhi salaatu wasalaam maka ayuu galay caama alfatxi wa calaa ra'sihi walxaal calaa ra'sihi madiga nabiga calayhi salaatu wasalaam madaxiisa u ahaada almiqfar koofi bireed qaala wuxuu yidhi falamaa nasacahu markuu siibay oo koofi bireedkii madaxa ka saaray jaa'ahu rajulun nin baa u yimid faqaala wuxuu faqaala lahu wuxuu ku yidhi ibnu khatal mutacalliqun biastaari alkacba ninka la yidhaha ibnu khatal mutacalliqun waa mid ku dhegay oo ku dhegan biastaari alkacbati kacbada daahyadeeda fa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam uqtuluuhu qaala ibnu shihaab ibnu shihaab wuxuu yidhi wabalaqanii waxaa isoo gaaray anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam lam yakun yowmaidin maalinkaa ma ahayn muxriman muxrim ma ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalinkaa muxrim ma ahayn sidaasaa isoo gaartay buu yidhi balaqaniida ibnu shihaab waa mursal hadalkan waa hadal mursal maxaa ibnu shihaab waa taabici saxaabi maaha laakiin alimaam malik raximah llah yani alimaamu tirmidi raximah llah xadiidkan waa isnaadiyey min ariiqi malik fii sunanihi yani asagoo musnada oo mutasila ayuu wuxuu ku wariyey fii sunanihi wuxuuna xadiidka daliil u yahay qofka hadduu xaramka galayo ama uu u socdo maka almukarama maka dhammaanteed waa xaram culummadu waxay isku khilaafaan ma shardi baa inuu ixraamto mase shardi maaha qaar waxay leeyihiin hadduu xaji cumro doonaayo waa inuu ixraamto markuu marayo miiqaadka ugu dhow qaarna waxay leeyihiin waa yacni mar walba waa ixraamanaya xataa hadduu tijaaro iyo ganacsi u socdo waxay yidhahdeen qofaan muxrim ahayn maka ma galo qolada dhahaysa qof aan muxrim ahayn maka geli maayo xadiidkani xujow ku yahay maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu galay maka caama alfatxi asigoo muxrim aan ahayn idan qofka ixraamanaya waa man yuriidu alxaja waalcumra waa qofkii xaj iyo cumro doonaya kaasaa ixraam laga rabaa laakiin qofaan xaj iyo cumro u socon ee ziyaaro masalan u socda kale ama ehello meesha u degan uu ziyaaranayo ama caafimaad ugu socda maka ama tijaaro iyo ganacsi ugu socda waajib kuma ahan inuu ixraamto baabu maa jaءa fii cimaamati الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam wuxuu baabu yahay wuxuu ku yimid cimaamada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam yani sifada cimaamada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xadaثna muxamed ibnu bashaar qaala xadaثna cabdالraxmaan ibnu mahdi can xamaad ibni salama xa waa taxwiil sanad وxadaثna maxmuud ibnu haylaan qaala xadaثna wakiic can xamaad ibni salma can abi الزubayr can jaabirin radi اllahu canh qaal wuxuu yidhi dakla الnabiyu slى اllahu عalayh waslama makata ywma alfatxi ama caama alfatxi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam maka ayuu galay maalinkii maka la furanayay wa calayhi walxaal calayhi nebiga dushiisa ay ahayd cimaamatun cimaamad sawdaa madow cimaamad madow uu nebigu sita calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkan iyo kaan soo marnay iskhilaafi maayaan maalinkii maka asoo miqfar madaxa uu ku wata ayuu maka galay iyo cimaamad madow asigoo wato maka galay isma diidana maxaa yeelay cimaamaddana waa watay miqfarkana waa watay oo cimaamadda marka horena waa u xirnayd kadibna wuxuu ka saramariyey koofi bereedka madaxa dhaawacyada ka difaacay marka nebiga calayi isalatu wasalaam cimaamaddana waa watay miqfarkana waa watay miqfarkuna culammadu waxay yidhahdaan cimaamadda ka korna waa laga labistaa cimaamadda ka hoosena waa laga qaataa yacni koofida birta ah cimaamadda in laga hoos mariyo iyo in laga kor mariyo labada waa loo isticmaalaa marka labada waa wata nebigu sala allahu caleyh wasalam xadaثna ibn abi cumar qaala xadaثna sufyaan can musaawir اlwaraaq can jacfar ibni camr ibni xurayt can abihi radia allahu canh qaala wuxuu ra'aytu calىa rasuuli اllahi salى اllahu alيh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ku arkay cimaamatan cimaamad sawdaaa madow qaala xadaثna maxmuud ibnu haylaan wa yuusuf ibni ciisa qaala xadaثna wakiic can musaawirin waraaq can jacfar ibni camr ibni xurayt can abihi radia allahu canh ana nabiya sala allahu calayhi wasalama khataba annaasa dadka ayuu u khudbeeya wa calayhi cimaamatun sawdaa ayadoo cimaamad madow nabigu u saaran tahay calayhi salaatu wasalaam قال xدثنا hاrون بن إسحاq الhمdاني قال xdثna يحيى بن محمد المdني عن عبدالعزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهma qاal wuxuu yihi kاn النبي slى الله عليه وسلم إda اعtma ay إda labس الcimاamة nبga عليه الصلاaة وسلام wuxuu ah haduu cimaamad labisto sadala cimaamatahu cimaamadiisa wuxuu ka raaricinaya bayna katifayhi labadiisa garab inta u dhaxaysa hadduu cimaamad nabiga labisto calayhi salaatu wasalaam darfaha cimaamada ayuu wuxuu ka raaricinayay labada garab dhabarkood yani labada garab dhexdooda inta u dhaxaysa qaala naaficu naafic wuxuu yidhi wa kaana ibnu cumara yafcalu dalika ibnu cumarna sidaa ayuu samayn jiray qaala cubaydullah cubaydullaahi wuxuu yidhi wara'aytu lqaasim ibna muxamed wa saaliman qaasim ibnu muxamed iyo saalim ibni cabdillaahi bni cumar ayaan arkay buu yidhi yafcalaani dalika ayagoo sidaa samaynaya xadaثna yuusuf bni ciisa qaala xadaثna wakiic qaala xadaثna abu sulaymaan wa huwa cabdالraxmaan ibn اlghasiil can cikrimata can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana اnabiya salى اllahu عalayh waslama khaطba اnnaasa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam dadka ayuu u khudbeeyey wa calayhi cisaabaة dasmaa wacalayhi walxaal calayhi nabiga dushiisa ay ahaatay cisaabatun cimaamad cisaabada waa cimaama dasmaa dufanaysan oo saliid leh saliid leh macnaha oo saliidda waxay ka timid nabiga calayhi salaatu wasalaam aad buu wuxuu u isticmaali jiray saliidda madaxa aad buu u marsan jiray madaxiisa saliiddii lahayd ayaa cimaamadda ka gaartay markaasaa cimaamadda waxaa ka muuqanaya aathaarti saliidda cisaabatun dasmaa waa cimaamatun dasmaa dasamkuna waa dufanka ama saliidda marada ka muuqanaysa xadiidkan wuxuu u dambeeyey maa jaءa fi cimaamati الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam axaadiidta ku soo aroortana waa axaadiid صaxiixa waxayna axaadiidtan ku jirtay cimaamadda nebiga calayh الsalaatu wasalaam uu mararka qaar qaadan jiray inay madoobeed cimaamad madow mararka qaar inuu qaadan jiray cimaamaddana nabiga calayhi salaatu wasalaam darfaheeda uu ka sii dayn jiray bayna alkatifayn labada garab inta u dhaxaysa cimaamadda inaad labisato waa kuu bannaan tahay inaad iska dhaaftana waa kuu bannaan tahay mana aha cimaamaddu shay sunno ah oo in mar walba ay lala yimaadaay ay laasim tahay inkastoo muddooyinkan dambe ay noqotay sifo lagu yaqaano dadka wanaagsan iyo astaan iyo calaamado ka mid ah calaamadaha lagu yaqaano dadka fiican ee akhyaarta ah ee saalixiinta ah laakiin haddana maca dalika min xayu sharci waajibna ma aha sunnana ma aha waa caada min caadaati alcarab asalkeedu sidaasay ahayd caado ka mid ah caadaadka carabta nebigu calayhi salaatu wasalaamna waa min alcarab maadaama carabtu qadiiman xataa fi ljaahiliya carabta cimaamadaha waa labisan jireen wayna qaadan jireen hadda laftirkeeduna aaday u labistaan oo ay u qaataan kuwooda fiican iyo kuwooda liita intaba cimaamadaha inta badan waa caaday dhaqanay u tahay ma jiro xadiid saxiixa can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam oo ku saabsan fii fadli alcimaama lama hayo waxaa jira se axaadiid mawduucaad ah oo fii fadli lcimaama ku saabsan mowduuc haddee awal uusan gelin wax la istishhaadsado ama la daliishado bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen hadduu qofku cimaamad qaato ta'asiyan birasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam asagoo markaa ujeeddadiisu ay tahay inuu nebiga ku daydo calayhi salaatu wasalaam maadaama rasuulka uu qaadan jiray waxay yidhahdeen niyadaas waa laga ajar siinayaa niyadaas ajar uu ku helayaa laakiin ayada daatadeeda ma ahan shay la leeyahay waa sunna oo in lala yimaadahay waa min asunan bal waa min alcaadaat waa caada min caadaati alcarab nebiguna waa la bisan jiray calayhi salaatu wasalaam waana u badnaa inuu cimaamad qaato rasuulka calayhi salaatu wasalaam cimaamadaha uu qaadan jirana way kala duwanaayeen madow iyo keyrkiiba way lahaayeen rasuulka calayhi salatu wasalaam waa la bisan jireen baabkan marka sheikhu wuxuu uga hadlay axaadiista ku timid fii cimaamati nebi sala allahu alay wasalam bacdi iyo qayb ka mida axaadiis intaa waa ka badan tahay laakiin kitaabku waa mukhtasar looguma talagelin baab walba wixii ku soo aroora dhammaan in lagu sheego laakiin waa in lagu ishaaro oo qayb laga sheego qaybta kalena qofka asaa raadsanaya haddii axaadiidta qayb laga arko iyo haddii la wada arko xagga xukunka farqi miyaa u dhexeeya iyo ku camalfalka farqi uma dhexeeyo waxaa la rabaa boqol xadiid iyo hal xadiid isku si inaad ugu dhaqanto marba haddii axaadiidta ay ka sugan yihiin can الnabiyi salى اllahu عalيh wasalam baabu ma jaءa fi itikaai rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam wuxuu baabu yahay maa jaءa wixii ku yimid fi itikaai rasuuli اllah salى اllahu عalayh wasalam cuskashadii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam itikaaga waa cuskasho qof uu ku cuskanayo markuu soconaayo xadaثna cabdالlahi bn cabdالرaحman qala xadaثna cmr bn caaصm qala xadaثna xmad bn slmة can xumaydin aلطawiil can anasi radi اllah canh ana الnabiya slى اllah عalayh waslm kana nebigu wuxuu ahaa shaakiyan mid sheegta ayuu ahaa shaakiyan macnaa waa mariid waa jiranaa fakharaja nebiga calayhi salaatu wasalaam waa baxay yatawaka'u asoo cuskanaya calaa usaamata bni zayd radia allahu canh wa calayhi walxaal calayhi nebiga dushiisa ay ahay thawbun maro qidriyun oo loo nisbeeyo meesha la yidhaahdo qidr waana min alburuudi alyamaaniya waa go-yaasha yaman lagu sameeyo ayay ka mid ahayd maradaasi qad tawashaxa bihi fasallaa bihim qad tawashaxa bihi atawashux macnaheedu waxaa waaye in labada darafee marada garbaha la saarto marada labadeeda daraf in laisdhaafiyo oo garabka midih iyo garabka bidix la kala saaro fa sallaa bihim nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaga ayuu dejiyay asoo marada sidaa u xihan shaahidka waxaa waaye fakharaja yatawaka'u calaa usaama waa alitikaa waa cuskasho nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu baxay asoo cuskanaya usaama ibni zayd radia allahu canh قال xدثنا cبد الله بن عبد الرحمن قال xدثنا محمد بن المبارك قال xدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال xدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما فضل بن عباس وxuu la dhaشhay cبد الله بن عباس أفضل آل عباس وأعلمهم وعبد الله بن عباس آل عباasna waxay ahaayeen tban toban wiil ayuu cabaas dhalay radia allaahu canh tobankuba waxaa ugu fadli badnaa uguna aqoon badnaa cabdullaahi bni cabaas macal aabbahood haddii lagu daro cabdullahi bni cabaasaa ugu aqoon badnaa waa xabru hadihi اlumma lidalika haddii ibnu cabaas la idlaaqo yay ku dhacaysaa cabdullaahi yay ku dhacaysaa fadli laftirkiisa waa ibnu cabaas laakiin cabdullaahi yaa ku caanbaxay haddii la yidhaahdo ibnu cabaas qaala wuxuu yidhi dakhaltu calaa rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u galay fii maradihi xanuunkiisa dhexdii alladii maradkaasoo tuwufiya fiihi nabiga dhexdii lagu oofsaday wa calaa ra'sihi walxaal calaa ra'sihi nabiga calayhi salaatu wasalaam madaxiisu ay tahay cisaabatun maro oo maro ay ku xidhan tahay safraa'u oo midabkeedu yahay asfar midabka haruudda fa sallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxuu yidhi yaa fadlu qultu waxaan ihi labayka yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi ushdud bi hadihi alcisaaba maradaani waxaad ku xirtaa ra'sii madaxayga ku xir waa cimaamadoo kale qaala wuxuu yidhi fafacaltu waan sameeyey uma qacada kadib nebiga waa fadhiistay calayhi salaatu wasalaam fawadaca kafahu wuxuu calaa cashiisa saaray calaa mankibii garabkayga uma qaama kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam waa istaagay fadakhala fi lmasjidi masaajidka ayuu galay wa fi lxadiidi qisatun xadiidkana qisa ku jirta macnaa xadidku waa dheeryaha xadiidku qisa ku jirta waana dheeryaha laakiin waa xadiid daciifa oo waxaa sanadkiisa ku jira caطaa ibnu muslim alkhafaaf xadiidkan sanadkiisa waa daciif qaala baabu maa jaءa fii sifati akli rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu baabu yahay muxuu ku yimid sifadii nabiga calayh salaatu wasalaam uu wax u cuni jiray markuu wax cunayo sidau wax u cuni jiray una fariisan jiray nabiga calayh salaatu wasalaam markuu wax cunaayo si uu u fariisan jiray iyo qaabka wax u xuni jiray axaadiidta ku timid ayuu baabu yahay xadaana moxamed ibnu bashaar qaala xadaana cabduraxmaan ibnu mahdi can sufyaan can sacd ibni ibraahim can ibnin likacbi bni maalik can ibnin waxaa laga wariyay wiil likacbini maalik kacb bni maalik u sugnaado kacab dhalay radia allahu canh can abihi aabbihi ayuu ka wariyay kacb bni maalik ana nabiya sala allahu calayh wasalama kaana yalcaqu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leefi jiray asaabicahu farihiisa alaaan saddex jeer qaala abu ciisa abuu ciisa wuxuu yidhi warawaa hayru muxamed bni bashaar muxamed ibni bashaar hayrkii wuxuu wariyey bihada alxadiida xadiidkan qaala wuxuu yidhi hayrkii baa dhahaya yalcaqu asaabicahu alaa wuxuu nabigu leefay calayhi salaatu wasalaam asaabicahu farihiisa athalaata ee saddexda ah farqi ma u dhexeeya riwaayadda maxamed bashaar iyo riwaayadan hayru maxamed farqiga udhexeeya riwaayadda maxamed bashaar wuxuu yidhahday kaana yalcaqu asaabicahu alaaan nabiga calayhi salaatu wasalaam farihiisa ayuu leefi jiray alaaan saddex jeer macnaheedu waxa waaye saddex jeer uu faraha leefaayey riwaayadda maxamed bashaar waa sidaa laakiin riwaayadda hayru maxamed bashaar ay wariyeen ma ahan saddex jeer uu faraha leefaayey ee waxa waye farihiisa saddexda ayuu leefi jiray nebiga calayh salatu wasalaam markuu cunnada dhammeeyo waa kala duwan tahay marka wuxuu ishaarayaa tirmidi kala duwanaantaas sida saxiix ah oo maxfuudkaana waa riwaayadda dambe kaana yalcaqu asaabicahu halaa saddexdii safar ayuu nebigu leefi jiray calayhi salaatu wasalaam ee ma ahan saddex jeer uu leefi jiray lafdiga ah alaaan waxaa la gaar noqday moxamed ibni bashaar ziyaadadaas waa ziyaada shaada lafdiga maxfuudka ah waxa waa yalcaqu asaabicahu athalaaa nabiga calayi slat slam wuxuu leefay ama uu leefi jiray farihiisa athalaaa ee saddexda saddexdaas faroodna laguma sheegin xadiidka laakiin waa saddex macruuf oo la yaqaan waa suulka iyo labada ku xigta suulka iyo labada ku xigta ayuu nebigu wax ku cuni jiray calayhi salaatu wasalaam markuu cunnada cunayo ee sacabka ma buuxi jirin shanta faroodna kuma cuni jirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu wax ku cuni jiray saddex farood suulka iyo labada faroodoo ku xigta culimmada qaara waxay yidhaahdeen saddexda farood markii wax lagu cunayo waa markay cunnadu tahay wax isku dheggan aysan ahayn wax kala daadsan cunnooyinku waa kala duwan yihiin cunnooyinka qaaraa isku dheggan kuwa isku dheggan oo kale saddex far haddii lagu qaado wax badanaa la qaadi karaa laakiin kubaan isku dheganayn sida bariiska oo kale saddex far ha lagu qaadil wax yaraa ku raacaya qofka inuu ku imaan daroodaa laga yaaba culamada qaar saasay u kala saareen oo waxay yidhahdeen saddex far waxa lagu cunayo waa acaamka ishaysta waa aacaamu lmutamaasik waa cunnada ishaysato o isku dheggan cunnada isku dheggan sida canjeeradao kale o isku dheggantaha iyo muufada iyo wixii la mida waa ishaystaan kuwaasoo kale qofka hadduu qaado saddex farood ku qaado wax badanoo qaadan karaa laakiin waxay yidhahdeen hadday cunnadu kala tagsan tahay ay tahay mutanaahir waxay yidhaahdeen waxaa u bannaan afar iyo shan intaba inuu ku qaato qolaa tafsiilkaas gelisay qolana xadiidka waxay ka dhigeen mid mutlaqahoo caamah oo cunnadu ama ha noqoto mid haysato ama yaysan ahaan waxay yidhahdeen saddex faroodaa lagu cunaya faa'iidadu waa maxay saddex farood in lagu cuno waxay yidhahdeen caafimaadaa ku jira diinta islaamka caafimaadka aaday u danaysaa laakiin addoommada laga yaabaa inaysan fahmin ujeeddada laga leeyahay ama caafimaadka ku jira waxay yidhahdeen culimmadu qofka hadduu sacabkiisa buuxiyo oo cunnada iska dabageeyo meelihii cunnadu ay marayeen waxaa laga yaabaa cunnadu inay ka badato ila meesha wax maraan waa tubo dhuunta wax marayaan dhuunta haddaad cunnada iskaga dabageyso badarku xataa waa kugu istaagayaa waxa laga raashin kugu istaago waxaa laga yaabaa qaybqaybtii la rabay inay caloosha u gaaraan inaysan u gaarinee dufca dufca ay u gaaraan qaybqayb waaweyn ayagoo ah markaasna caafimaadka qofka ay dhibaato ku noqoto marka inay kala haraan oo ay kala yaraadaan waxay yidhahdeen sixada qofkaa ku jira cunaduna waxay kala yaraanaysaa markii saddex farood lagu cuno saddex far markaad ku qaadood afka geliso ee intaad saddex intaad mar labaad ku maqan tahay intii hore si tartiibay ku marayaan dhuunta laakiin marka hore haddaad sacabka buuxiso sacabku waa ka wen yahay wax dhuun mari karo waxaa laga yaba qofka inuu cunadii ku sixado ama caloosha ay ugu dhacaan si ka culus sidii la rabay inay ugu dhacaan ama ay u gaaraan calaa kulli xaal waxay yidhahdeen caafimaadaa ku jira ibnulqayim raximah ullah fii zaadi ilmicaad waa uu ku sheegay marka faraha la leeleefayo oo nebiga alai slat slam la leeyahay farahiisuu leefi jiray macnaheedu ma ahan intuu cunnada cunaayo qofka inuu faraha leefaayo taa waxay yidhahdeen culummadu dhibaataa ku jirta cunnadii oo la cunaayo lagu guda jiro cunitaankeeda inaad faraha leefato dadka kula cunaya xataa waa ka waswaasayaan inay wax kula cunaan maxaa yeel markaad gacmaha aad cunno ku qaadatoba haddaad farahada leeleefto haddana saxanka kusoo celida sax maaha oo dadka saa wax kula wadaagto laakiin waxaa loola jeedaa faraleefka waa bacda alfaraaqi min aacaam waa markaa cunnada ka faaruuqdo oo aad rabto inaad ka tagto markaas waa markaad faraha leefayso qaala xadaana alxasan bn cali alkhalaal qaala xadaana cafaan qaala xadaana xamaad bnu salma can haabitin can anasi qaala wuxuu yidhi kana nabiyu sala allahu alayh wasalam ida akala nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa hadduu cuno طacaaman cuno laciqa asaabicahu halaa wuxuu leefi jiray farihiisa saddexda qaala xadaana alxusein bn caliy bn yaziid alsudaai albaqdaadi qaala xadaana yacquub bn isxaaq yacni alxadrami qaala xadaana shicba can sufyaan althawri can caliy bn alaqmar can abi juxayfata radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam ama ana falaa aakulu muttaki'an anigu cuni maayo muttaki'an anoo dhinac u jiifo wax cuni maayo waa soo marnay xadiidkan soo marnay xadiidkan darsigeenu hore ku jiray qaala xadaana moxamed ibn bashaar qaala xadaana cabduraxmaan ibnu mahdi qaala xadaana sufyaan can cali bn alaqmar naxwahu ay naxw alxadiid almutaqadim qaala xadaana haaruun ibn isxaaq alhamdani qaala xadaana cabdah ibnu sulaymaan can hishaam bni curwa can ibnin likacb bni malik wiil uu dhalay kacb bni malik cabdiraxmaan miya ma cabdullaahiba ma keyrkooda allahu aclam labada way jiraan can abiyi kacb bni maalik qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ya'kulu biasaabicihi halaa nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ku cuni jiray farihiisa saddexda ah wayalcaquhunna waana leefleefi jiray gacmahan ama farahaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele ma garanaysa barakada ma waxay ku jirtaa intaad cuntay mase inta dhiman mase inta faraha la socda ma garanaysa inaad faraha leeleeftahay waa sunna xadaana axmed ibnu maniic qaala xadaana alfadl ibnu dukayn qaala xadaana muscab ibnu sulaym qaala wuxuu yidhi samictu anas ibni malikin yaquulu utiya rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loola yimid bitamrin timir fara'aytuhu waxaan arkay ya'kulu nabiga calayhi salaatu wasalaam asoo timirta cunaya wa huwa muqcin min aljuuc wa huwa muqcin asoo fadhiya jalsat liqcaa alicaa waxa waaye salka in dhulka la dhigo ayadoo qofkuna jilbihiisa ama lugihiisu ay taagan yihiin inuu salka dhulka dhiga waxa la yidhaha alicaa jalsadaasi ma aha jalsatu lmutamakin qof maaragta mutamakina oo si fiican u fadhiyay jalsadiisa ma aha markuu nebigu wax cunaayana calayhi salaatu wasalaam ma fadhiisan jirin jalsat lmutamakin sida tarabuca iyo jalasaadka la midka ah waa soo marno tarabuca waa laga fiican yahay cinda akli طacaam xagaan ku soo marnay ya kitaabkeen ku soo marnay fii riyaad الsaalixiin waxaan ku soo marnay fii riyaad الsaalixiin markii wax la cunayo in tarabuc loo fadhiisto waxay yidhahdeen culamadu waa laga fiicanya tarabuca waa la yaqaanaa jalsatu tarabuc waxay yidhaahdeen waa jalso awalan horta qofku markuu wax cunayo waa inuu u fadhiisto sifo uusan aada u dhargaynin maxaa yeele dheragta waa laga fiican yahay qofka inuu dherag raadiyo maaha laakiin waa inuu raadiyo wax baahida ka jara uun qadar uu baahida iskaga gooyo haddii marka jalsadaasi uu fadhiisto waxay yidhahdeen culimmadu calooshu waxqaadkeedu waa ballaarana markii qaabkaas loo fadhiisto qofkuna waa qof mutamakina oo si fiican u fadhiisto oo ku talagalay inuu heer ka gaaro cunno cunidda markuu sidaa u fadhiisto laakiin waxay yidhahdeen jalsada waxaa la rabaa sida qof kici raba ama tegi raba in loo fadhiisto markii cunnada la cunaayo sida maalan in lugta lagu fadhiisto ayadoo jilibka midigeed la taagayo markaasoo kale qofkaasi socduu diyaar u yahay ama asagoo jilba jabsan ama asigoo salka dhulka ku haya laakiin jilbihiisu ay taagan yihiin qaababkaasi qofka markuu wax cunaayo qaabuu usii fadhin kara maaha waa qaabuu rabo inuu wax taataabto kadibna ka tago ujeeddada cunidduna waa sidaa calaa kulli xaal nabiga calayh isalaatu wasalaam sidaas ayuu wax u cuni jiray markuu wax cunaayo rasuulka calayh isalaatu wasalaam wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi ajmaciin